dalkiidinka qarsibay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayabo
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan meel walba aad joogtaan iyo si kastoo maqalka raadiya cadaado idiin soo gaarayaba ku soo dhowaada barnaamijka xulashada waraysyada oo habeen kasta doon kale aad maqasheen marka laga reebo habeenniba jimcaha
soomaaliyan kii kala gegima ina kala geeye anna gamas handaan kugu masixi aad ku gubataaye geedihiyo dhulkuba kugu dacweeye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabaynganoon daahin idam alle ilaah kuu gangaaf guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo guruuta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamasa fiidkii rabbigay gelingalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo baron gobac ku leefsiiya gidaad allamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliyan kii kala gegima ina kala geeye gurmago-anin gegan iyo allow geedka laday kaadhi gebigaaba midkaasow rabbu gaban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku goorraayihiyo geedka rabbi labeebshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiilla'aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taa goorta laga leexday gisi wayraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jiftiya dhurwaa goronta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyan kii kala gegima ina kala geeye kul curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomayn iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale kulan wacan wanaagsan waa habeenimo sabdi axadda soo gelayso taradana ku astaysan tahay afarta bisha shanaad ee mey sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka qodobada barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona ku dhowaad labayo toban ruux ayaa ku geeriyooday weerar lagu qaaday dad reer gura ah oo ku safrayay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan dhibaatada dadka haysato waayin dad laasan waxay raadinayeen raadinayeen waxaana dhibaatada ugu weyn oo ay tahay dadku waa isla deganaay meesha waa la isla deganaay waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal faahfaahin ku saabsan qodobada barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona maxkamadda gobolka nugaal ee puntland waxay maanta toddoba cisho ay dib u dhigtay maxkamadaynta eedaysanayaasha dalkii kufsiga caasho alyaas aadan ugu geystay magaalada gacadkacyo ee xarunta gobolka mudug markii la gaaray qareennadii difaacayay eedaysanayaasha ayaa waxay ka cudur daarteen inaysan soo diyaarsan difaacoodii goorow ayaan idiin soo gudbi doonaa faahfaahin ku saabsan xukuumadda somalilan waxay maanta ashaacisana gacanta ay ku dhigtay dadkii dilay labadii sargaal ee dhowaan lagu dilay qaybo ka mida deegaanada maamulkaasi maanta waxaynu gacanta lagu hayaa saddex ka mida raggii howlgalkaa fuliyey iyo toban nin oo xidhan oo loo haysto abaabulayaal gacansiin taakulayn iyo rag baadhis ay ku socoto oo tuhuma ay soo galeen tobankan ninna waa la hayaa waxaan idiin soo gudbi doonaa faahfaahin ku saabsan qodobada kale barnaamijka caawa ad ku dhageysan doontaan waxaa qayb ka noqon doonaa shirka madaxda xubnaha federaalka qaybta ka ah ee dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka soomaaliya ayaa maalinka berri ah si rasmi uga furmi doonaa magaalada garowe ee caasimada puntland iyadoona kulamo gaargaar ah ay ka socdaan magaalada garowe ee caasimada puntland ee laisugu soo dhoweynayo madaxda xubnaha federaalka qaybta ka ah iyo madaxda qaranka ee ku sugan garowe waan idiin soo gudbi doonaa faahfaahin ku saabsan qodobada kale barnaamijka caawa idinkugu haya waxaa ka mid ah guddiga doorashooyinka qaranka maanta waxay shaado aqoonsi kumeelgaar ah guddoonsiiyeen xisbi cusub uu hogaaminayo ee gudoomiyii hore gobolka banaadir thaabit cabdi maxamed taliska ciidanka puntland ee gobolka bare waxay ka hadleen qaraxa la eegtay guriga kornal ka tirsan ciidanka maamulkaasi uu ku lahaa magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland xog ayaan goorow idiin soo gudbi doonaa wasaaradda waxbarashada hidaha tacliinta sare dowladda federaalka soomaaliya waxay soo saartay ogeysiis ku saabsan imtixaanka ee sanadkan ardayda dugsiyada sare ay gelayaan qodobadaa soo kordha xubintii kalamaan qaybaha dambe barnaamijka caawa ku dhagaysan doontaan heesta qodobada soo koraya barnaamijka caawa aad ku dhagaysan doontaan barnaamijka waxaa soo saaray halkaana ka tebi doona anigu xasan cumar cabdiraahim saxiifa ayaa barnaamijka ii farsamaynaya waa mar kale iyo xulashada waraysyada qudhaba wixii aan ku weyn mid kasta qodu carareeyo dadkii qulquloo badnaa qaxootiga wada noqdiyo qiimihii dalka iyo dadkii qaranka soomaalinimo qaabaynu u heli karaa hal qodoba jira ogow dastuur weeye iska qoran dadkana lagu kala qanciyo qaladka lagu kala saxo sinaan wax ku qaybiyo kitaab weeye qur-aan qabsada soomaaliyey khuraafaad lama rabo
waayahay kulan wacan wanaagsan leelna saaxiibyaal kusoo dhawada barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa ee, gobolka hiiraan ugu yaraan dhowr iyo toban qof ayaa ku geeriyooday weer lagu qaaday dad reer guraaha oo ku safriya deegaano ka tirsan gobolka hiiraan gaar ahaan deegaano u dhow degmada maxaasi ee gobolka hiiraan dadkan la laayay ayaa waxaa la sheegay in ahaa dad reer guraaya oo naq u doonanayay deegaan la yidhaha teedan oo qiyaastii shan iyo labaatan kilomitir dhanka beri kaga beegan degmada maxaasi ee gobolka hiiraan dhabashada dadkaani ayaa waxaa la sheegay in salka ay ku hayso aanooyin qabiil oo muddo u dubeyna ka taagneed eh, qaybo ka mid ah ee gobolka hiiraan gudoomiyaha degmada maxaasi ee gobolka hiiraan ee maxamed cabdi cawaale ayaan goorow arrimahaasi kala sheekaysta marka hore weliga waxaasuntahay inaa lilaah wa inaa ilaahi raajicuun aan leenahay meeshaas waxaa ka dhacay em, em, xasuuq dad oo wax magarad oo ay geysteen waxaan leenahay em, kuwii hadda geysana ilaahi subxaana watacaala ka afiyo kuwii hadda ay dhibkaas u gaareen ilaahay nasriha u siiyo meel reer guurayay oo maato caruur iyo haween iyo lagu waday oo baabuur sida lay sheegay ee baabuurtan toyotada oo loo yaqaan nooca la yidhaahdo miicda dadka ay yidhaahdaan gaarigaas oo ah oo maato lagu waday goob hadiina ayaa mashaqadan oo qolooyinkan hadda oon qolo aanasaan u malaynaya inay raadinayo ee yay maxaanku rahda beegsadeen meeshiida baabuurkii iyo ummadii meeshaasay ku hagaagsantay lix waa dhimatay lixna garaabita waayeen in sidaasaa dhacday marka hadda waxaan leenahay waa arrin oon iska oon qaabdarro ah oo ayadana aan fiicnayn oo dhaqankana aan ku fiicnayn ilaahigii subxaana watacaala ahay ummadaas waxaan ka baryaynaa in ilaahay nasri u keeno oo caqligooda uu taliyo oo ilaahay subxaana watacaala dadkaas qaabdarrada u dhaqmayo kuwo kale oo sidaas oo kale inayna dhicin aan ilaahay ka baryaynaa waa tahay ee, dadkan waxaa dilaya waddada u galay oo intaanu qof ee, meeshaas ku dilay maxay yihiin
hadda dad uun aana qabiilo iska raadinayo iyagana oo wax magalad oo iska dad reer baadiya mar haddii een caqligii tegay oo caqligii qori uu xukumay oo dadkii dad wax magalad ahay oo hubkii oo maxaan ku rahdaa dawladda uu gacanta u galay dee dhibaatada dadka haysata waayin dad laasan waxay raadinayeen daday oo laayaanay raadinayeen markaasa dhibaatada ugu weyn oo ay tahay dadku waa isla deganaay meesha waa la isla deganaay yacni dhibaatada ugu weyn oo waxay tahay mid kale wax magaradu inuu sidaas ku ku- ku dhaqaaqo ayaa maxaan ku rahdaa cabsidan qabna ay tahay ilaahay waxaan ka baryaynaa inaysi sidaas oo kale ina dhicin teeda kale waxa la yaab lo oo la yaab lo oo shaydaanka uu ka shaqaynaa la yaabay ramadaanku markuu soo dhawaado ayaa markasta balaayadaanu bilaabataa waxaan leenahay ilaahigii subxaana watacaala dadkaan aak- adduunna waa sheegay aakhirana inay sheegaan haddayna rabin warbal kuwii hore waaba dhaceen kuwaan kaleeto ilaahay caqli ha u geliyo ayagana hadda waxaan leenahay anoo baaq u marinayo idaacadaas waa tahay gudoomiye ee, maqalkeedu gaaro inay arintaas la joojiyo ilaahay kuwa waa kalena tahay caqli u keeno Mhm, waa tahay gudoomiye baaqa u soo laabanayna balse ee, dadkan la laayay ee lagu dilay ee, deegaan hoosta degmada maxaasi ee gobolka hiiraan markoodii hore halkay ka yimaadeen meesheeda ka guurayana maalin dhaqay u jeedeen meel dog naga jeedinba meeshay jiilaalaa dhacay oo xoolihii maatadii iyo dadkii waxay dhammaadeen Mhm.
dabadeed wixii xoolaha soo karay aa la waday wixii aan soo karin oo dad ahay iyo iyo iyo aqal ahay ayaa lagu waday ma garatay gaariga sida lay sheegay waa gartay dadkan dadka dilay ma la garanaya iyaga ma la- oo aqoon badan ma loo leeyahay walaalo uma aqaaniga ma joogo waan aqaanaana ma lihi laakiin oo dhinacaas xagga oo maxaan ku rahdaa qolooyinka dhinac xagga ah oo reeraha degan oo hadda alla isku mashaqeeyo dad oo degaan oo isla degan oo alla isku mashaqeeyo inay yihiina loo malaynaya waa garta marka meeshaan dhibaatadan ay ka dhacday ee, yaa ka bacdi gaaray hadda qolooyinkii waxaa lay rabay eber dad soo dhuuntay aanu hadda dad walba soo dhuuntay ah inoo dad hadda weyn ma ahayn dad soo dhuuntay inay waxaleeyaan xataa kuwii ay ahelaanu xigaan kasoo dhuuntay ah aan saa qiyaasayno marka markay waxaleeyeen kuwaas waa iska tageen meeshiina hadda dad ah u gurmadeen oo dadkii isbitaalka oo dadkii dhaawac ahaa lasoo qaadiyey midkii maxaasaa la keenay qaar baaban u malaynaya ku naf yareedin maxaas waa dhinteen hadda lewiir weli inaanana wabo waxinbe waa garta marka yaa maamula meesha dhibkan ka dhacay mayo hadiiba meesha dawladu jirto dhibaatada nimada taagneed wax qabanaysa ama godeeg laakiin deegaan ahaan hadda degmada maxaasi u dhowdahay maxaan ku rahdaa meel la yidhaha teedaan agteeda waayin marka hore hadda aag ahaan waxa waayin waa degmada dhulka hirshabeelle waaye maxaa yeele meesha dhab hirshabeelle waayo waa maxaas oo teedaan meel la yidhaaho maas dhinaca maxaan ku rahdaa waqooyi galbeed u baadan
waa tahay Mhm.
ayay wuxuu ka dhaceen oo marka meeshaas meel ku dhaceen marka waa soona hirshabeelle waaye meesha hadda dhinaca waqooyinaba eh, weliba hirshabeelle kasii jirto oo dhinaca kale haddana waa waa matabaan oo dhinaca matabaan iyo galguduud ay hiiraan iyo galguduud iska soo gelaan aas waa laakiin waa meeshaan hadda waa hirshabeelle waa maxaa sagteeda wakti adagaa lagu jiraa horta weriye oo wakti ilaahigii subxaanahu watacaala hay oo ummadda xal u keenaa lagu jiraa abaar ba-an oo dhacday oo inta wax yaroo naqu deen iyadoo jiilaa lagu dheeraaday wixii yaraa inagaa waa imaanaa la yidhi lagu rahwaday nin walba biyihii iyo naftii iyo neeftii uu ka daboordaa lagu jiraa oo dadka hadda waktiga ugu liito ku jiraa marka wax hadda ciidan oo ku baxay oo hadda eh, la ciidan hadda meesha quwanuna mama jirin oo dhinacan ciidan kama dhowray Aha.
dhinaca xaggaan hadda ciidan dhuran kama warqabin meesha ayaa dhawaan xaba joojina la sameeyey dadkuwaaba iska joogay waa tahay Eh, nin eh, niman ama laba nin camala iska soo tagaa wax iska allaynaa waxaa lagu jira rabadaan ayaa foodan ugu soo haya waxaa lagu jira xil abaareed oo aad u adag dadkiina way islaynayaan oo maalin kasta dad baa isku dilaya qaybo ka mida gobolka hiiraan gaar ahaan deegaanada ku dhowdhow degmada maxaasi ee gobolka hiiraan baaqa ugu dambeeye ee aad jeedinayso muxuu yahay horta weriga waa mahadsantahay aada u mahadsantahay arrintaas ila soo xiriirtay aniga waxaan la hadlayaa lama hadlaayo dadka ju'aaladaa la hadli maha Mhm.
aniga waxaan la hadlayaa dadka mas-uuliyaddu ay qabanayso oo culamaaudiinka aniga waxaan la hayaanaa cid kasta oo aakhire dhiigga la dilaa dhibkay leedahay og Mhm.
aniga waxaan la hadlayaa cid kasta oo damiir soomaaliyeed lahaan la hadlaya
waa garta intaas intay garanayso oo in la dhimana og oo aakhire ajirka dembi ee maxaan ku rahdaa dad dhiiggiisoo la badbaadiyaa faa'iidada laga helaa garanaysa ninkaasaan la hadlayaa lama hadlaani nin dhiig inuu dhiig kale lagu dhaqan raba ma la hadlaani Mhm.
waxaan leenahay intii intaas garataa ilaahay inta laga baqo saddex ramadaan ayaa la isdilowhaya oo laysku soo oo markasta ramadaanku saddex la isdilowhaya gudoomiyaha degmada maxaasi ee gobolka hiiraan maxamed cabdi cawaale ayuu ka asagoo ka hadlayay dagaal bilaad ka dhacayay deegaano hoostaga degmada maxaasi ee gobolka hiiraan
colaadii waa la iska daayey dadkii waa la sugeeyey dabkii waa la bakhtiiyey iska daa dhuxushii iyo dambaskii la xabaal
dowladdaa la sameeyey halkay diiradda saarto yoo dalkii u dhaqaaqay waryaynaan waryaynaan dib u laaban inagaa duminee dalka aynu dhisnay qof walooba dadaal qof walooba duceey qof walooba dulqaado waryaynaan waryaynaan dib u laaban
qof walow damacaaga iyo dooqaaga u kaadso oo danta guud ku dhaqaaq oo waryaynaan waryaynaan dib u laaban
inna annagaa duminee dalka aynu dhisnee hadalkii wax duraaya hadalkii wax damqaaya dabaylaa warka qaadee nin walowba nin walow dabnahaaga iyo carrabkaaga ka dayso oo afkaaga daboolo oo waryaynaan waryaynaan dib
dadyo qubayo ka tegay wixii qaadir xallilay qaybii u naga xarrimay intay qaateen kulliba dadyo qubayo ka tegay wixii qaadir xallilay qaybii u naga xarrimay intay qaateen kulliba qaladka dembigay galeen iyaga oon ka qoomamayn iblaysku sii qurxiyeen weliba iyagu isla quman misaasaha ahaa qiriyo misaasaha ahaa qiriyo qabriga la iskeynayo qudhoo baxda naga xigtiyo
xulashada wadaasada ayaa dhegaysanaysaan raadiyaha cadaado ayuuna idinku imaanaya saaxiibayaal maxkamadda darajada koowaad ee gobolka nugaali ee puntland ayaa saaka waxaa la hor taagay ama lasoo taagay toban ruux oo ku eedaysnaa kiiskii arxandarada ahaa ee isugu jira kufsiga dilka ee magaalada gaalkacyo lagu geystay allah u naxariistay caasho ilyaas aadan hayeeshe maxkamadda ayaa ku dhawaaqday in dib loo dhiga dhegeysiga dacwadda kiiska eedaysanayaasha islamarkaana toddobaadka soo aadan ee kiiskaasi dib loo dhageysan doono sababta ka dambeysay in dib loo dhigo kiiskaasi ayaa ah kadib markii qaranada u doodaya raggii lagu eedeeya falkii isugu jira kufsiga dilka loo geystay marxuumad caasha ay dalbadeen in la siiyo wakhti ku filan oo ay ku soo ogaadaan xogta dhabtaa xeer aali ku-xigeenka maamulka puntland maxamed xared maxamed ayaa go-aanka maxkamadda kadib warbaahinta la hadlay
maanta ay taariikhdu ahayd afartii bishii may laba kun iyo sagaaliyo toban oo maalin sabti ahayd sideeddii aroornimo waa maxkamadda darajada koowaad gobolka nugaale waxay bilowday dhegaysigii gabmaqalka eedaysanayaal toban ahaa kuna eedaysnaa toddoba dembi oo isugu jiray afduub kufsi wadareed dil iyo dembiyo kale waan hor keennay maxkamaddiina way dhegaysatay fadhigii koowaad waxaana la dhegaystay eedaynta xafiiska xeerlaalinta markii la gaaray qareenadii difaacayay eedaysanayaasha ayaa waxay ka cudur daarteen inaysan soo diyaarsan difaacoodii maxkamaddana waxay ka codsadeen in dib loogu dhigo maxkamaddiina dib waxay ugu dhigtay sabtida soo socoto haddii aan laydmo ayay fadhigii labaad yeelanaysaa kiiskaasna waa kiiskii ay ku dhimatay marxuumadda caaisha ilyaas aadan oo ahayd gabar yar oo aan qaangaarin oo si foolxuma loo dilay habka eedeynta xafiiska airlaynta uu isticmaalay ayaa waxay ahayd laba qaybood ayaan u kala qaybinay qaybta koowaad saddex eedaysanayaal oo hay-adda faransiga sayniska ee dowladda puntland dhacanadii ay ka qaatay oo cadeymo buuxa lagu hayo yaanu ka dhignay qaybta koowaad waana eedeysanaha koowaad iyo labaad iyo saddexaad oo ah eedeysanaha koowaad iyo eedeysanaha saddexaad waa laba nin oo walaalo ah iyo eedeysanaha saddexaad qaybta kale eedeyntooda iyo shareecadda islaamka waxay ka mudan yihiin maxkamadda dibba ayaan uga sheegi doonaa haddii aan la idmo
xeer ku-xigeenka puntland maxamed xareed maxamed ayuu kaasi ahaa oo warbaahinta faahfaahin ka siinayay maxkamadeynta ee darsanayaashii loo haystay dilkii arxandarada ahaa ee isku jira kufsiga dilka ee caasho aliyaas aadan lagu geystay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug
soomaaliya xukuumad walbaa ee timaada waxay raadinaysaa xal xalse ma imaanayo intaan la helin xaq wadajirkeennu waa xal iyo xuquuq
barnaamijka xulashada waraasada ayaa dhegeysanaysaa raadiyaha cadaado ayuuna idinkaga imaanaya saaxiibayaal madaxweyne puntland saciid cabdullaahi dini ayaa daafaray shirka dejinta qorshayaasha hirgelinta siyaasadda iyo horumarinta dhallinyarta soomaaliyeed gaar ahaan kuwa puntland horitaanka shirkaasi waxaa madaxweynaha ku welinaya wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhallinyarta ciyaaraha puntland wasiirka wasaaradda caafimaadka hay-adaha un w d ga soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan golaha wakiilada dhallinyaro iyo mas-uuliyiin kale saciid cabdullaahi din oo shirkaasi furay ayaa ballan qaaday inuu ahmiyad gaar ah sii doono dhallinyarta ku sugan puntland sidoo kale madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi dini wuxuu sheegay inay muhiim u tahay in dhallinyarada soomaaliyeed ay bedelaan arrimo badan oo caqabad ku ah horumarkooda sidoo kalena wuxuu bogaadiyey kaalinta ay kaga jiraan horumarka dalka ka socda
laakiin shirkan maanta kama soo qaybgelina waa shirkay maxaa yeele dhallinyarada ka mid ay kulxaqayso marka aad baan ugu faraxsanahay inaan aanan ka baaqan oon imaado waayo waa shir anna muhiimi ah puntlandna muhiimi ah waxaa la isku waafaqsan yahay tirada badan ee dadka soomaalida gaar ahaan puntland boqolkiiba toddobaatan iyo wax ka badan inay dhallinyaro yihiin marka dowladda puntland waxa ay ka shaqaynayso boqolkiiba toddobaatan waa dhallinyaro iyagay ka shaqaynaysaa horumarkooda iyo mustaqbalkooda waxaad og tihiin waxyaabaha ugu waaweyn ee puntland ay ku faanayso oo amniga ah cidda haysa waa dhallinyaro ciidamadeennu waa dhallinyaro shaqaalaha dhallinyaroay u badan yihiin xarumaha wax soo saarka dadka ka shaqeeya waa dhallinyaro dhallinyaradu inta meelahan joogjoogto hay-adaha la shaqaysa ma aha dadkao dhan baa dhallinyaro ah kuwa xoolaha dhaqayo waa dhallinyaro kuwa khayraadka iyo kalluunka soo saaraya waa dhallinyaro waxaasoo dhan marka waa wax u baahan in siyaasad midaysan oo dheeli tiran oo kabaysa dhinacyada dhallinyaradu ay joogaan oo dhan inay ku wajahnaato waxyaabaha hadda ay haystaan waxa lagu kordhinayo sidoo kale dhallinyarada marxaladdan waxaa la soo gudboonaatay marxalad aad u adag oo runtii awal dhaqan xumay ahayd laakiin hadda ceeb badan ah oo kufsi aan loo meeldayin oo wuxuu ku salaysan yahay aan la garanayn oo inta samaynaysa ay dhallinyaro u badan tahay amaba ay wada tahay runtii waxaan isleeyahay arrinta ku saabsan dhallinyarada inay dibi-eegid u baahan tahay waa xaqiiqo jirta waxaan u baahannahay dibi-eegiddu inaysan noqon bays hadda mashaariicda hay-aduhu hayaan laakiin waxaa la rabaa dibi-eegid saxa oo ah waxa annaga naga khaldan waxaas naga khaldan waxaa la rabaa si saxa in loo eego si saxa go-aanno looga soo saaro muhiimadda waxaas dhaqangalkooda wakhtigaan u daynaynaa ama dowladdaa fulin doonta ama cid baa naga caawin doonta ama annagaa isku tashan doona waxaad og tihiin dhowr beri ka hor halka waxaa ka dhacay shirka kalluumaysatada soomaaliyeed waxaan ku faraxsanahay shirkaas dhammaantiis ciddii qabaqaabisay iyo intuu socdaba inay noqotay ganacsatadii soomaaliyeed ee puntland cid wax ku caawintay ma leh marka wax diidaya ma leh shirarka horumareed iyo howlahooda dhallinyaradu inay iyagu qabsan karaan maxaa yeeley dhallinyaradu kulligood ma aha kuwa tiin ageka ah oo iskuullada dhigta oo aan maaragtay dakhliga lahayn dakhliga dalka dhallinyara haysa dadka shaqaysta waa iyaga dadka wax soo saara waa iyaga dadka dad ku tiirsan waa iyaga marka inay arrimahooda ka shaqeeyaan wax u diidaya ma leh waxaan rajaynayaa fahamka dhallinyarada iyo siday u shaqaynaysa in wax laga bedelo sidoo kale waxaan aad uga xumahay in fasilitiska waxyaabaha ama meelaha dhallinyarada ku kulmaan inay aad u liitaan oo markii garoomadii iyo sboortiskii uu hoos u dhacay ay noqotay meelaha ay ku kulmaan marfishyadii iyo meelo ka liita oo inta badan u horseeda qofka dhallinyarada inuu nolosha ka dhaco ama mukhaadaraad barto ama dhaqanno xumoo kaleeta barto waxaa kaloo aad uga xumahay iskuulladu iyo jaamacaduhu markay soo baxaan ardadu inaan loo diyaarin waxa ay baranayaan iyo waxay ku shaqayn lahaayeen iyadoo dalkii ee runtii shaqaale loo baahan yahay maalin walba waxaa dalka la keenaa dad shaqaale ah oo la rabo inay ka shaqeeyaan dhallinyaradeenna waa shaqola'da waxyaabaha aan isqaban karin bay ka mid tahay waxay u baahan tahay waxay u baahan tahay siyaasad cad in laga yeesho waxa dhallinyarada baranayaan wax dhintay ay ka soo qaadeen ya runtii wa- waxay waxaad moodaa dadku magaalooyinka waa layska soo galo dharkii magaalo waa layska sitaaye weli wax badan baa dhiman baan u malaynayaa aqoontu haddaysan fahamka iyo garashada aysan wax ka qabanayn anigu waxay qabanaysaan garan laha ya Een, ustaad maxamed waa fadhiyaa khubaradii tacliinta marka waxaan is leeyahay dad fara badan oo education ka shaqeeya meesha ah productionka youthka laga soo saaro waxay u baahan tahay in dib loo fiiriyo maalin kasta waxaa la yidhahdaa vocational training baa la furaya oo oo hay-ado lacag looga qaataa qaarkood waa iska xirmeen qaarkood markii la dhisay wax kalaa lagu qabsaday qaar waxaan ogaahay xe- ari ari ari baa lagu xaraystay xataa ya vocational training aan shaqaynoo wax kale lagu qabsado waa maga- baa- baa puntland ku jira marka dhallinyaradu waa soo bandhigaysaa baahiyaha marka ay isleeyihiin mashruuc baa lagu helaya laakiin maku camalfalayaan balambar lama hayo electrician lama hayo ee, dadkii xirfadda lahaa lama hayo Een, waa waa nasiib daro in in dibadaha laga keeno dadkii xirfadda samayn lahaa hadda intaan maqnaa baan soo noqday maalin dhaweyd madaxtooyada waxaan arkay jardiiniyadii wax la hagaajinaya mise niman bakistaaniyaa ku dhex wareegaya ka shaqaynaya is a shock really bakistaan baa ka shaqaynaysa dhallinyaradina waa shaqo la'aadaha baa layidhi maxaa yeelay contractorkii dadka shaqada uu haysto waa dad bakistaaniyiin iyo hindi iyo dad la mid ah marka een, runtii waxay u baahan tahay siyaasadda in si fiican loo qeexo ma aha siyaasaddu ee, ku salaysan based on project taas dalkan dan uma aha runtaa idiin sheegayaa dalkan waa jiray dalkan waa jiray iyadoo hay-ada aysan caawin waana jiri doonaa iyagoo isku filan ilaahay idankiis laakiin waxaa la rabaa dadkiisu inay u soo jeestaan siday dalkan u horumarin lahayn waxaan rajaynayaa inay halkaa ka soo baxdo een, arrimo isku dheelitiran oo dhinacna aan ka tegin dhinaca sportska dhinaca wax soo saarka iyo in la horumariyo oo la hufo dhinaca entertainmentiga ruuxadeeda inaan la dhuundhuumo daan macno samayn mayso waxaa la rabaa dhallinyaradu meelo ay ku caweeyaan oo laakiin ku habboon xaaladeenna iyo dhaqankeenna laga maarmi maayo marka waxaan rabaa inay wada socodka dalka inuu isu dheelitirnaado Een, raggan gabdhaha yaryar ku waashana cudurkaas in la wadbaadi goormuu baahan yahay dadka aan leenahay aan horumarino haddayba yihiin dad jiran horta aan daaweynno bar horta dhallinyaradii hadday jirantay waaba dhib kaleeto iyadana aan malaynayn marka wasaaradaha waxaan leeyahay caafimaadka iyo dhallinyaradu waa joogaane arrimahan baaritaane u baahan yahay ya. marka waxaan rajaynayaa inta inta jirana ilaahay ha caafiyo inta een, runtii ee, hallowdayna ilaahay ha soo hanuuniyo oo dadkoodii dilaayo oo qarxinaayo oo ee, weliba waxaa nasiib darro ah xogaha aan helayno dhallinyarada u badan ee wax qarxinaayo ee wax dilaayo waa dhallinyaro aad u yaryar oo maskaxda laga xaday waa nasiib darro in nin fidnaysan oo gadaal fadhiyo inuu intuu carruurti ee soo diro uu yidhaahdo idinku isdila isna uu taagan yahay oo s- oo gadaal fadhiyo marka waxaan rajaynayaa arrimahaas ee ku saabsan xagjirnimada oo dhaqan dhaqan insaan maaha marka diinta laga tagaba bini aadamku noloshiisu waa balanced waa dheelitiran tahay hadday dhinac u xadgudubto qofka noloshiisa halis bay gelaysaa marka ani waxaan qabaa arrimahaas aad ha looga taxadaro ee dhallinyaradu waxaan rajaynayaa ee si dhab ah howlaha aad aan hayno aan hoos u eegno xukuumad ahaan wasaarad ahaan waxaan ballan qaadaynaa ilaahay idankiis inaan qayb weyn ka qaadan doono horumarinta dhallinyarada waxaan rabnaa naadiyada sportska oo culays badan uu wajahay siyaasaddaas weli daraasay ku socotaa inaan u wareejinno wasaaradaha dowladdu inay naadiyada yeeshaan si aysan u liicin waxaan rajaynaynaa tartanno sports oo kala duwan oo puntland ay caan ku noqoto in aan abuurno waad ogtihiin maanta industariga maxaa la yidhaahdaa sportsku wuxuu noqday wax la kala macaasho soo maaha adduunka yaa marka hadda idinkaa hadda intaan wax niin raadinayno kuwo inay niga soo baxaan ha dhowti annagana aan ku faanno lacag fara badanna dalka u soo hoyo la gato soo lama rabo in la sameeyo naftarkeeda ya hadda dalalkii sayid cabdulxadini madaxweynaha puntland ayuu kaasi ahaa oo ka hadlayey shir maanta uu ka daafuray magaalada caasimada muqdisho barnaamijka xulashada wareysyada ayaa dhegeysanaysaan heeradiiha cadaado ajuunankii maaliya markaana war hadda naga soo gaaraya magaalada gorowe caasimada puntland ayaa sheegaya in madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdi balaaran oo ay hogaaminayeen ay gaareen magaalada gorowe caasimada puntland wafdiga madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxaa garoonka diyaaradaha garowe jenaraal maxamed abshir muuse kusoo dhaweeyey madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dini iyo ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre oo halkaasi shalay gaaray iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka puntland madaxweynaha jumhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa magaalada garowe wuxuu kaga qayb gelayaa shir wadatasho ah oo madaxda xubnaha federaalka qaybtaka iyo kuwa qaranka uu isku yeeray madaxweynaha puntland oo ka furmaya garowe shalay ay waxaa magaalada garowe gaaray madaxda xubnaha federaalka qaybta ka ah sida madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam oo loo yaqaana axmed madoobe madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed oo loo yaqaana lafta gareen maxamed cabdi waare iyo madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle oo loo yaqaana xaaf oo isagu maanta halkaasi gaaray waxaana garowe shalay galankii dambe gaaray ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyr oo si weyn halkaasi lagu soo dhaweey madaxda xubnaha federaalka qaybta ka ah iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa waxaa looga hadli doonaa arrimo ay ka mid yihiin sida xal looga gaari lahaa khilaafka u dhexeeya labada dhinac islamarkaasna ay u yeelan lahaayeen wada shaqayn buuxda ammaanka guud ee magaalada garowe caasimada puntland ayaa caawa si aada loo adkeeyey waxaana meelo walba la dhigay ciidamo gaar ah iyo kuwa koofi casta ah ee madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ee ilaalinayay shirkaasi waxaan ka qaybgalan islamarkaasna aan qayb ka ahayn galmudug garabka cadaado madaxda galmudug garabka cadaado ayaa intooda badan waxay ku sugan yihiin magaalada caasimada muqdisho halkaasoo in ka badan shan bilood ay ku sugan yihiin iskudayo badan oo aan ku sameyn sida aan ku heli lahaa si aan waxu weydiino shirka ka furmaya magaalada garowe caasimada puntland waxay u qaybgali waayeen nooma aysan suurtagelin balse marka ugu horeysa oo ay noo suurtagasho in qadka telefoonka aan ku helno ama ay nala hadlaan waan idiin soo gudbidaan dhegeystayaal barnaamijka xulashada wareysada ayaa dhegeysanaysaan raadiyaha cadaado ayuuna idinka imaanaya saaxiibyeel markaana somalilan wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan maxamed kahin axmed ayaa maanta waxauu ka hadlay rag loo soo qabtay dilkii loo geystay laba sargaal oo ka tirsanaa ciidanka ee somalilan wasiir kahin ayaa wuxuu faahfaahin uu ka bixiyay dad loo soo qabtay falkaasi isagoona si adag uga jawaabay eedo uu dhowaan u soo jeediyey gudoomiyaha xisbiga wadaniga cabdiraxmaan ciro dhacdadii naxdinta lahayd ee foosha xumayd ay ku geeriyoodeen labadii sarkaal ee midna ka tirsanaa ciidanka qaranka midna ka tirsanaa ciidanka biliiska ee dhacday sagaal iyo labaatankii bishii hore ee afraad labada kun iyo sagaal iyo tobanka marka ugu horeysa waan tacsiyadeyneynaa mar labaad iyo mar saddexaadba iyadoo horena aan u tacsiyadeeyey labada sarkaal ee ciidamada qaranka ka tirsanaa ee maxaanku dhahday ay geeriyooday sagaal iyo labaatankii bishii hore in ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo qarankana samir iyo iimaan ka siiyo eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeenna waxaan leenahay ilaahay samir yeman haydinka siiyo idinkana cawil khayr qaba haydin siiyo waxaan kaloo ka tacsiyadeynayaa labada taliya iyo labada ciidan ee qaranka iyo booliiska ee ay ka tirsanaayeen asluubta iyagana waan ka tacsiyadeynayaa samir iyo iman in ilaahay eebay naga siiyo arintaasi intii ay dhacday mas-uuliyiin fara badan iyo ehel iyo qaraababa waxay isugu tageen magaalada oog waxaana lagu aasay si qaran loogu aasay magaalada oog waxaa ilaa iyo maalintii shilkaasi uu dhacay ilaa iyo maanta ku jira howlgal lagu baadigoobayo raggii maxaanku dhahdaye fuliyey hawshaas saraakiisha ku geeriyootay iyo dadkii kale ee maxaanku dhahdaayey gacansaarka la lahaa maanta waxaynu gacanta lagu hayaa saddex ka mida raggii howlgalkaa fuliyey iyo toban nin oo xidhan oo loo haysto abaabulayaal gacansiin taakulayn iyo rag baadhis ay ku socoto oo tuhuma ay soo galeen tobankan midna waa la hayaa waxaa maxaanku dhahdaye kale oo la hayaa gaadiidkii maxaanku dhahdaye nimankaasi ay ku hawlgaleen na waa la hayaa afar gaari oo ka mida gaadiidkii lagu hawlgalay iyo hal gaari oo gaadiidkii maxaanku dhahdayey hawlgalku markiiu dhacay taakulaynta maxaanku dhahdayey samaynayay intaas gacantaa lagu hayaa baaritaankiibaa ku socda maxaanku dhahdaye de sharciga maxaanku dhahdayey ayaa la horgeynaya waxaynu ognahay de inanku haddaynu qaranka reer somalilan waxaynu nahay qaran curdina oo aan caalamka la aqoonsanayn weli dowladeena somalilan sifaha iyo qaabka aynu doonayno adduunyada in aynu ku qancino in somalilan la aqoonsado waxa weeye waa nabadgelyada iyo deganaanshaha qodobkaasi waa qodob bulshada caalamku international communitygu ay ka markhaati furtay in somalilan mandaqadan aynu ku noolnahay kuwa ugu horeeya ee hawshaa nabadgelyada inaynu maxaanku dhahday aynu nahay waxaa kale oo aynu dooneyna in aynu maxaanku dhahday adduunyada ku qarcino nidaamka dowladnimada hanaanka aynu dooneyna inaynoo maamulno inuu isaguna noqdo mid adduunyada indhaheeda inagu soo jeediya oo aynu maxaanku dhahday ayna hawsheeda galno sidaa la ajligeed arintan iminka ayaantii dhawata dhacday waxay dhaawacaysaa nabadgelyo darada aada iyo aada u dhaawacaysaa xasilooni daradana way dhaawacaysaa qarannimadana way dhaawacaysaa waayo maxaanku dhahdaye shilku wuu dhacaa siyaalo kala duwan buu u dhacaa laakiin kani wuxuu ahaa saraakiil ka tirsan saraakiishii qaranka ee qarankan u adeegisay sidaa la ajligeed ayaa culays fara badan maxaanku dhahdaye loo saaray in ay hawshan culays loo saaro ilaa iyo iminkana howlgalkiibaa lagu jiraa lagu baadigoobayey dadkaa maxaanku dhahdaye hawlgalkan howlgalkan fuliyey intii howlgalkan uu dhacay waxyaalo fara badan baa saxaafadda laga sii daayey weliba gaar ahaan xusbiga wadani baa kasii daayey waa xusbi qaran dowla nimankan maxaanku dhahdaa labada sarkaalee dhintay kulmiye maaha wadani maaha ucid maaha waa saraakiishii qaranka hadday shalinta wadani heli lahaayeen dowladnimada inay maamulaan saraakiishan mas-uuliyadooda ayay ahaan lahayd dowladdu in ay saraakiishan ka mas-uul tahay sifo nabadgelyo daro sii abuureysa isagoo shakhsiyaad ula jeeda iyo isagoo xukuumadda u jeeda iyo isagoo shicib u jeeda intaba dhaawac maxaanku dhahday nabadgelyo abuureysa ayuu hadlaya waxaa ka mid a maxamed kaahin intaasoo jeer baa loo sheegay waa been laba talis bay ka tirsanaayeen labada talis xaaladii carriga ka dhacday maxaanku dhahday waa laga wada warhayey badha saabka gobolku ceelafayn buu ku koointay ayuu maxaanku dhahdaye ayuu joogay saraakiil ciidamada biliiskii qarankiihi way joogeen xaaladaasi markaa maxaanku dhahdayey qayladhaan aniga igu soo dhacaysay may jirin ee ciri wuxuu u jeeday anigana wuu ii jeeday iyo xukuumadda isagoo waxyaalo kale iga sheegi karayay arrintan uu u jeedayo sababtuu u jeeday waxay ahayd nimanka hawsha fuliyey inaanu anaku isir wadaagno oo qoladaa wuu u jeeday beesha ay ka soo jeedaan iyo gobolka booramana inuu colaad kala dhex dhigo uu isagu isleeyahay mucaarad cidi ha noqota aada wax ka faa-iidaysatinna uu jeeday arrintuse waxay ahayd arrin nasiib darro ah qaranka ku dhacday cidi aanay maxaanku dhahdayey tale ka wadaagin raggii hawshaa fuliyey in ay iyagu maxaanku dhahdaye arrinkaa fuliyeen nabadgelyo darro qarankan ku dhacday ba ahayd saddexda golo iyo sharci dejinta iyo maxaanku dhahdaye xeer dejinta iyo fulinta saddexdaa dowladood dhaardhaar waxa dowladnimadee dee la wadaago oo lasoo weheliya saddexda xusbi qaran isagu waxay ahayd inuu mucaaridna yahay mucaaridnimona wax u sheego laakiin dhaawac hadduu qaranka ka dhaco inuu qaranka la safto laakiin waxaa muuqatay inaanu maanta qaranka la safnayna uu qaranka ka safan yahay wuxuu ka helaa buleey iyadii jirta laakiin arintan dowladdu indho reerna kuma eegeyso indho mucaarid lagu cadaadinayana kuma eegeyso indho cid gooniya lagu eegayana kuma eegeyso waxay keliya ku eegeysaa inta ay leeg tahay oo ah laba sarkaaloo ciidanka qaranka ka tirsan baa la dilay cid maxaanku dhahday dembiilayaal arinkaa maxaanku dhahday iyagu ku tallaabsadaybaa ayaa maxaanku dhahday ayaa dilay iyagii dembigaa ciddii gashay oo qur ah ayay dowladdu u daba joogta cabdiraxmaan hadduu reere ku aroorinayo iyo hadduu aniga igu soo aroorinayo iyo hadduu cid kale ku aroorinayo isagay yeelanaysaayo waa la baadayaayo arrintani meel bay tegaysaayo baadiduu isaguna ka mid noqonayaa xogta uu helay inay xog jirto tahay iyo inay ujeedadiisa banaanka ay soo dhigto waan ka xunnahay inuu xusbi qadhan oo qaran isagoo madaxweyne u tartamayay oo weli hankeedii leh oo weli doonayo inuu sifo sharciya u sameeyo in uu sharciga ku gafo oo sharciga qaranka xusbi qaran ku yahay ku gafo isagoo cid shaksiyaada u jeega ama dad kale u jeeda taasi isagay u taallaa wuxuu ka helaanu maxaanku dhahdaayay uu yeelanaya waxaa kaloo xisbiga wadani aada u eedeeyey ciidanka biliiska ciidanka biliisku madaxweynihii shanaad baa dalka maanta maamula allaa raxma cabdiraxmaan axmed cali allaa raxma maxamed ibraahim cigaal daahir riyaale kaahin axmed siilaanyo muuse bixiyo maanta jooga madaxweyne kasta oo yimaada ciidanka biliisku ciidan biliisunbuu u yahay ciidanka qaranku ciidan qaranunbuu u yahay siyaasada kumana milmana cidaanaan anaku doonaynin oo aanu doonayno inaanu baquujinana ciidanka biliisku xaquma laha inuu noo baquujiyo ciidanka biliisku waa ciidan qaran waxaa loo dhiibtay ciidamada biliiska inuu xeerkaa iyo nidaamkaa iyo sharcigaa ilaaliyo haduu ninku ku gafade markaa isagii maxaanku dhahday jirta ciidanka biliiska xeer ilaalinta maxkamadaha sharci bay raacaan qaar bay dowladdu eedaysa dowladdu marka eedaysay maxkamadda la geeyo maxkamaddii way sii daysay halkaasay dowladdu ka baxdayda sharciga ma leh maxkamaddana ma amarto siday usoo jeedisaa bay usoo qaadanaysaa waan ka xunnahay xisbigaa xisbi qaranka ah inuu maxaanku idhaahdayey eedeynayo ciidamadii qaranka inuu ciidamadii qaranka cadow ka dhigayo inuu ciidamadii qaranka ka dhigayo maxaanku dhahdaye qaaraan dhex ahayn ciidamada qaranku waa dhex ciidanka biliisku waa dhex siyaasada waa ka dhex waxa qoray qabanayaan oo fulinayaan maxaanku dhahdaye waa sida shalayto cabdiraxmaan aanu qaranka ula safnayn gacan ku dhiiglayaasha waxlaysay aanu u eedeyneynin uu dowladii daba socotay u eedeynayo ayay biliiskana u eedeynaya biliiska aniga xukuma wasiira daakhiliye ah cabdiraxmaan soo heli maayo warqad amar lagu siiyey oo biliiska laleeyahay cali faarax jaamac soo qabo oo xisbiga wadaniya soo qabo oo ka-ucida soo qabo oo sababtaa iyo sababtaa soo qabo xaydaanka sharciga ayaanu xusbiyo ku nahay anaku haduu kulmiye yahay iyo hadii uu maxaanku dhahday wadani yahay iyo hadii uu maxaanku dhahday ucid yahay iyo hadii uu dadka xukuumadda ka tirsan yahay xayndaabka sharciyadda ayaanu anaku sharci ka na sharci ku nahay xayndaabka sharciga ninkii ka baxa isagay u taalla beryahan dambena arrimaha socda waxa weeye in aada iyo aada ay dhaawac ugu geysanayaan arrimaha nabadgelyada qaranka marka nabadgelyadiisa dhaawac loo geystana ummaddaa dhaawac ugu geysanaya biliiskuna xaq buu wuxuu leeyahay wixii dhaawac ummadda nabadgelyadeeda u keenaya inuu maxaanku dhahdaye inuu tallaabo inuu tallaabo ka qaato arrintan aadka looga baacmushtareeyey baarlamaanka buuq ka dhacay arrintan maxaanku dhahdaye xukunka degdegaa ka hadlaysa waa la isticmaalaa dastuurkeenu ku qoran yahay adduunyadao dhanna waa la isticmaalaa laakiin su-aasha isweydiintani waxa weeye marxaladda aada isticmaalayso sababta aad u isticmaalayso meesha aada ku isticmaalaysaa intuba ma ku sugan tahay sifaha sharciga maxaan ku idhahdaye ku cad iyo sifaha dhaawaca nabadgelyada keenaya aaggaa lagu isticmaalay imika ee gobolka sanaag gobolka sanaag oo dhan laguma isticmaalin waxaa lagu isticmaalay degmada garaadag iyo degmada ceelafweyn iyo degmada ceerigaabo gobolka intiisa kale laguma isticmaalin wasiirka arrimaha gudaha somalilan ee maxamed kaahin axmed ayuu kaas oo warbaahinta la wadaagayay oo rag loo soo qabtay dilkii loo geystay laba sargaal oo ka tirsanaa ciidanka maamulka somalilan barnaamijka xoloosada ulaasada ayaa dhegeysanaysaan raadiyaha cadaado ayuuna idinka imaanayaa saaxiibayaal kusoo dhawaada xubinta aad ku xiisaha badneed ee kalamaan war kalamaaney garow baan joognaa xaalkuna waa nabad madaxweyne deni madaxdii qarankana waan u jeedaaye bal aan airboodka aado fud baan wax ka soo dhawaynaya bowe xageed ka socota adigu ari wafdiga hirshabeellaan ka mid ah bowe adiguna galmudug bowe soo dhawow adiguna xageed ka timid baydhowjinaaga kuway wafdiga koonfur galbeeda ka mid ahaa adna mudane aga war wafdiga jubbaland baanu ka mid nahay war intiina waan idiin gartaye bal aabay wafdigii banaadir war banaadir madaxda qarankaa matalaysa war madaxda qaranka gobol keliya ma matalaan oo dalka o dhanna madax u yihiin gobolka banaadirna maqaan ma leh war heedha maalin walba halkanaad ka buuqdaane rabadaanna way soo dhowdee kala yashaxa meesha kacabo sahay sii qaata waan ku salaamay faadumo soonqaad war soonqaad lama gaarin garowna shirkii baa ka furmaya madaxda qarankaana ka qayb gelaysa banaadir intaan ka ahayna maamul goboleedyadii waa joogaan war madaxweyne xaaf shirka ma usoo lugeemas diyaarada usoo raacay war madaxda hawgafin ma lugeeyaane boin seven tiri seven bay raacaan war diyaaraddaa sheegaysa waa tii la mamnuucay shacab iyo madax midnana ma raacaan warnimiyo ana may baa la yaabana geeda tiriyaan inta isan artaan yaaq maynka tabtan inta badhonya mada isaaqow anigaa ku fahmay lafta gareenna waa tegey garowo shirkuna ka qayb gelaya raalli ahaa war saas ma ahan banaadirna waa shafkii qaranku ku fadhiyey umana go'do qolo iska xanaaqda hadba war gorayaan ka hadlayna ma geelan ka hadlayna maxaa keena banaadir meesha anigu nimayo waxaan la yaabanahay madaxda garowo u socotoon gaalkacyo sii marayn war madaxdu gaalkacyo mari maayaan waxaana looga leexday raggii kubsada caasho ilyaas kadibna dilay war waxaan idi weydiiyey hablaha maxaa loo kubsanaya ilaa raggay u joogaane warkiiskii caysho maanta maxkamadda garowe oo fadhiisatay toban nin ayaana la horgeeyey mid ka mida wuxuu ahaa soddon iyo dhowr jir waxaana maanta lagu ballamay in kiiska dib loo dhigo oo sabtidii dambe loo fadhiisto warnabayaanu waxaan la yaabanahay kiiskaani racfaan maba gaarine sabdi sabdi maxaa loogu tuuryeelaya ama sidaa looga bixi rabaa war miyaadan maqal dood cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi qoyskii caayisha ka dhalatay gaalkacyo waa isaga carareen ma ka wadaa warannimiyow mayba liyaabana soddon sano iwal dheerlan jiro kufsili kugobadiililey ilaahow eebay waaba eebaytay warmada isaaqow sagaashanka waa yaabantaadi war ninka albitara ma haysto waa iska socdaa warkiiska caayishaan ku soo xasuustay waxaa la yidhi bukaankaba haddii caafimaad loola soo cararo cilmi niman u yeeshiya haddii culummo loo geeyo cudurkaa la baaraa intaan daawo la cunsiine shaybaaraystayaal la carbiyaa loo celceliyaaye calaamadaha goortay helaan amase caynkiisa ay kala caddahay baa shakhsiga la cirbadeeyaaye haddii jacayl cilmigii lagu beddelo ciribgo' weeyaane caashaku inuu cadow yahaan cidina moogayne cilladdiisa eebbow maxaa nagu canaabeeyey warnimanti irbadalu duriruntaw dhahaanga likagaadi mahkamada laasaari geeka kaalay been badnida cirbadaha jacaylku goormay soo baxeen warshib noo dhereer gaalka iyo dooq ma leeha maday saaqow mukhtaar rawa mar dhawaan soo daynaa gudyaa loo saaray hadda ogolka jooji war waxaa la yaabaa inuusan ku fahmine anaa u sheegaye wadaadkinkinkoye magaashayna ayna boormaka qoradaadsan carfaanay haddii baasha halkaan isgaarad gaari waa ka dhacaanaya wardhadhaa war ma haysaane sharcigii doorashooyinka oo maalin dhawood golaha wasiiradu ansixiyeen waxaa ka soo hor jeestay maamul goboleedyada qaarkood iyo xisbiyada waana ka digeen weliba buda buda inkadartoan waanahay inkarugutoy looma dhama walaahi isinsiinka ogna war waa iska hadlaydaane maanta dad masaakiinah macas agteeda lagu laayay dad shacaba oo geediya oo iska roob raacaya ayay burcad waddada u gashay lix qofna waa dileen afar kalena waa dhaawaceen waxaana la yidhi waa ana qabiil oo hadda roobkii xitaa ma isbaara loo dhiganaya ama waa naxariis la yidhahdo waxa waxa uu yidhi nin bajaajka haystaa kolkuu marayo laamiga dadka wuxuu u fiirshaa bal inay kiraystaane anna waxaan heblaayoy hadbacaa shaqaagii ula qayla dhaanshaa bal inaad i yeeshee markaad seexo damacdaba waxaan ku miskoolshaa jacaylkaaga weeye haddii aan ku necbahay wicitaanba daayo kuma soo falaasheen lixda saac habeenkii online inaad tahay amba waan dareemaya horta yaad la hadashaa shaki baa ay taabto musuq maasuq weeye xiriirkaagu badan ama siyaasi baa tahay
warkaasuu sugaa intiisu uugna oogi sababtoo eh jecelay bishaagada ama masiir deeri war hadda warkaaga buda buda aan ka fahmi jire ninkaanu maanta waa gabiye ka leex war muxuu gabiyaa jacaylkiibuu masayr ka bilaabay war qof la jecel yahay loo masayra waryaalaheen maantaba warkiinaad nagu waasheene balan xaggayga wax idinku dare maalintii dhowey taliyayaashii la laayey maanta waxaa la sheegayaa in lasoo qabtay qacankudhiglayaasha qaar ka mid a waxaana hadlay wasiirka arrimaha gudaha iyo taliyayaashii jamhuuriyadda barakaysan ee somalilan
waryaa gowdhanke jamhuuriyadda jamhuuriyaddana iyo waala jiri kowdhe tan barakaysan baka dartay oo baalgaad oo baalgatan war somalilan war kama haysaane xaaladii degdegaayadoo gobolka sanaag la gelshay xildhibaanadu markay ka hor yimaadeen muuse biixi wuxuu yidhi fasax baa tiiri laa soonqaad war somalilan maahane waa kismaayo meesha maanta la yidhi wixii masoomayaala waa la soo qabana kismaayo ma maanta laga soomaya war nimayahow cunug ciyaalka xaafadda ka mida ayaa shiikh su'aal weydiiyey wuxuu yidhi shiikhow ramadaanka maalinta u horraysa iyo maalinta u dambaysa haddaan sooma ka warran inta kaleetana dhexda gelsho war marka dagaalaa ka dhacaa la yidhi maxaa war ka haysaan war annagu dagaalkaas ma aanan maqalamaadaa ku jiray waryaaya xigmadna ma sheegtaan dadkana waa ku qaylisaane naga taga
aad iyo aad i umaadsan yihiin saaxiibada xubinta kale maana kusoo dhawaada heesta bilowga barnaamijkaadi balqaaday heestaas waxaa gabagaba tahay barnaamijka caawa soo saaray ilaa socodsiinaya anigu xasana saaxiibkay cumar axmed raahim saxiifa u farsameynaya tan intaan barnaamijka dibdib ugu kulmi doono nabad ahaada
Somaliyo,
Yeah.